Hay'adda SOMDO oo ah markaasi hay'ad u taagan caawinta iyo garab istaagga dadka la haybsooco iyo kuwa laga tirada badan yahay oo garab ka helaysa UNISOM iyo UNICEF ayaa qaar ka mid ah dadka la haybsooco iyo kuwa laga tirada badan yahay ee ku nool magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda siisay tababar ku saabsan sidii xuquuqdooda ugu doodi lahaayeen fagaara ka hadalka iyo weliba isticmaalka aaladaha casriga ah ee baraha bulshada waxaana tababarka ka faa'iidaystay in ka badan labaatan dhalinyaro oo isugu jira wiilal iyo gabdho ugu horeyn qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay tababarka ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iideen
dadka isku soo xilqaamay halfadan saa u qurux badan iyo casharadan qurux badan inaan ka faa'iidno waxaan rajaynaynaa intaan inka badan inaan aan heli doono markaa qaadan maxay ahayd sida bulshada isku dhexgeli lahaayeen xuquuqa oo u yaraan lahaa dadka la habsoocayo ay u yaraan lahaayeen waxaanala kal nala baray sida aan ugu doodi lahayn xuquuqda bilaadanka sida facebooka twitterka camal saa ugu soo bandhigi lahayn waxaa inoo bilowday tababar ku saabsanaa sida dadka laga tirada badan yahay codkooda loo gaarsiin lahaa dadka kale isla markaasina iyo ahmiyadda social mediaha oo u leeyahay bulshada soomaaliyeed runtii tababar aada u qiimo badan buu ahaa dhalinyarada dhanna ay ka wada faa'iidaysteen waxay u baahan yihiin qalab markaasi ay ku shaqaystaan ay markaasi kusoo gudbiyaan waxyaabaha marka dhacdooyinka iyo dadka laga tirada badan yahay codkooda ugu dambeyn madaxa hay-adda somdo cabdulqaadir liish oo warbaahinta markaasi la hadlay tababar kadib ayaa isaguna waxa uu faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda tababarka uu u leeyahay dadka markaasi la siiyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan soo dhammaaday tababarkii ku saabsanaa interstorytinga oo la baraayo in ka badan labaatan ruuxood oo xilligaas isku jiraan youth barnaamijkan kule si wanaagsan aan adag noogu soo dhammaaday waxaan u mahadcelinayaa hay-adda la yiraahdo unsom iyo hay-adda unicef oo barnaamijkan kaalin weyn naga siiyey in xilligaasi anaga aan uga faa'iideyno bulshada marginalisedka iyo minority-ga waxaan leenahay insha allahu tacaala dadkan waxay u baahan yihiin in maana mar walba saan loo garab istaago ha qorshaheena waqtigii noo dhammaada activityaalkan ayaan ku wadnaa inaan ayaga anaga u sameyno group group oo xilligaasi adeega loogu deeqo kaamirooyin iyo kombyuutar haddii alla idno maadaama bulshadan oo marginalisedka iyo minority-ga horeyna kuma jirin social mediaha in la isticmaalo maadaama barnaamijkan hadda u yahay wejiga labaad haddiiba dhalinyaro badana ka faa'iidaysatay barnaamijkan oo hataa ay samaysteen youtubeyo iyo tiktok iyo facebook